maanta waxaanu shirkadda d b well wada galay heshiis qiimo weyn ku fadhiya kaas oo lagu ballaarinayo dekeda magaalada berbera u horseedaya in deked cusub la dhiso tan hadda jirtana la casriyeeyo islamarkaana aanu wada abuuro kambeni aanu wada leenahay oo dekedaha maamula wuxuu u muuqdaa heshiis weyn oo qiimo leh oo qaranka somaliland saameyn weyn horumarkiisa saameyn weyn ku leh waxaan odhan karaa marka laga yimaado go-aankii gooni istaagga iyo madax banaanidii somaliland ee qarankani la soo noqday waa heshiiskii ugu weynaa ee saameyn nolosha bulshada somaliland ee ku yeelanayay labaad weeye marka heshiiskaasaanu maanta saxeexnay waxaanu ku rajo weynahay in hawshaasi ay sidaa u dhici doonto insha allah saacad wasiir somalilan lama aqoonsanaa dowladda federaalkana waxaan filaya inaad marar kala duwan hadalkeeda maqasheen su-aashan ku weydiinaya waxay tahay idinka oo aan laydin aqoonsanayn sidee baa heshiis noocan u geli kartaan dad badan baa su-aasha isweydiinaya bal haddaad arrintaa noo fasirtid waxaanu aragnaa inaanu xaq u leenahay inaanu geli karro somalilan waa wadan muxuu ahaayey madax bannaan waa run dunidu ma aqoonsana hase yeeshe xaqiiqada ismaailow jirtaa waxa weye somalilan waa xaqiiqo jirta oo dunida nin neceb iyo nin jecelba hor taala somalilan maaha go- gobol ka mid a iyo maamul goboleed soomaaliya ka mid a meel ay xukumaan maaha meel go-aamada iyagu gaadhaan ay ka fulin karaan maaha waa meel cidda u tagta iyaga maanta ee taala halkaasaanu wax ka doonaynaa de waanu isaguna waxay ku yidhahdaan war anagu dee meeshaa muxuu ahay dee shaqo kuma lihiin oo iyagaa dee raggaas la xaala haddii ay walaaladayo anagu walaaladayo xulahooda ma jecin horumarkooda iyo nabadoodaanu jecelahay dawna maaha jidna maaha garna maaha inay horumarka iyaga ka xumaadaan inay carqaladayaanna waa godob waana wax soomaali isugu soo dhowaan mayse way isku sii nacaysaa soomaali waxaa jiri kale wax ka dhexeeya waxay la kala aba badanna way jiraan soomaalinimadu waa qawiyad codadna kama qabno wan garta haddaynu u nimaadno heshiiskan waxaad sheegtay inuu nolosha dadka aada u taabanayo waynu ogeen mucaaradad badan baa heshiis ka hortimi inkastoo markii dambe golaha baarlamaanku uu meel mariyo idin ogolaaday inaad heshiiska saxeexdaan muxuu ka bedelayaa wasiir bal dad badan baa isweydiinaya tusaale ahaan magaaladii berbera ama somalilan muxuu heshiiskan ka bedelayaa somalilan maanta dekedeedu waa deked ay aanay ku soo xidhan maraakiibta waaweyn ee ka yimaada dunida meelaha xoogga wax looga soo dhoofiyo bariga fog oo kale markab toos uga yimaadaa ma jiro oo berbera kusoo xidhaa maraakiibtaasi waxay ku xidhaan salaalo iyo dekedo kale oo mandiqada bariga dhexaa kuwaasaa kuwo yaryar lagaga soo wareejiyaa bushrada iyo containerada imanaya ee somaliland ama berbera wuxuu horseedayaa in containero toos yimaadaan oo wakti ka fudud ee ganacsatada kusoo gaadha alaabtooda qiimo ka jabanna ku yimaada waxaa kale uu horseedaya gaadiid badan iyo bushrad badan ayaa aya ayaa imanaya maanta intii xukuumadda kulmiye jirtay waxaa kordhay dekeda containerada yimaado iyagoo meelo dhexaba soo mara muxuu aha shan iyo soddon kun oo container hadday yimaadaan sanadkii muxuu ahaayey waxaa iman doona boqolaal kun oo container baa iman doona nolosha markaa ganacsi fara badan baa geeska africa waraabiya wadamadan dekedaha aan lahayn oo dhan waraabiyabaa ka suuroobaya wasiir dekedan berbera miyaa la kiraynayaa miyaa la wareejinayaa miyaa la iibinayaa bal nooca ugu habboon haddaad tilmaan naga siisid muxuu noqonayaa heshiiskan markaad eegtid dekeda berbera waa la maalgelinaya marna waa run waa la maalgelinayaa waa run waa la kiraynayaa la iibin maayo lana wareejin maayo waa la maalgelinayaa dekeda cusubee la samaynaya dee adduuniya lacag bay u baahan tahay waa la kiraynayaa cidda kambeniga maamulaya waa kambeni annaga iyo d b well naga wada dhexeeya oo iyaguna ay leeyihiin boqol kiiba shan iyo lixdan annagkua boqol kiiba shan iyo soddon baanu leenahay waa la kambenigaasanu ka kirayna aanu wada leenahay ee boodhka ku wada jiro kirada dee xukuumadda somaliland baa qaadanaysa faa'iidada ka soo baxdaa waa noo qaybsan tahay marka waxa weeye qaabkaanu waxu wada yeelanaynaa waa qaab wadaaga oo dee heshiisyada iyada ku cad oo aan madmadow lahayn waxaanu ku dadaalnay shantaa bilood inaanu gallo maadaama konseska muddadiisa heshiisku uu dheer yahay oo ragga iyaga maanta wax talinaya ama go-aamadan aanay laga yaaban de inay intooda badaniba ay ifkan hoos maraan oo ubadka iyagu uu noqon doono ka saameeya heshiis very explicita detailida cad oo qeexan oo aan muran iyo maxkamado badan iyo keeni karin wax cad ay tahay waxaanu karaysanaa khubaro iyo aqoon-yahano hal milyan oo dollar lacag ku dhow aanu muxuu ahay ku bixinay say nooga aqoontaa nooga caawiyo somaliland mataqaana heshiisa si loo galo waa waa heshiiskii ugu weynaa waa markii ugu horreysay inaanu image iyo sumcad wanaagsan yeelano dadka iskaqa qabsano waanu baahna wadanka waxaanu rabnaa inuu noqdo waddan la maalgeliyo